Isticmaalka baraha bulshada ama social media oo inta badan loo isticmaalo siyaabo kala duwan ayaa sanadadan dambe saameyn ku yeelatay guud ahaan waxbarashada dalka. Qaar ka mid ah aqoonyahanada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa ka hadlay dhibaatooyinka xunxun ee ardaydu kala kulmaan social media iyagoo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta isticmaalka marba marka ka dambeysa sii badanaya ee social media sidoo kalena waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqay ardayda waxbaratee isticmaalaysa media baraha bulshada marka la fiiriyo waayahan dambo dhibaato soo korodhay ayay noqotay si markii loo fiiriyo wax kastoo adduunka jira wax faa'iidana waa leeyihin khasaarana waa leeyihin laakiin soomaalida marka la fiiriyo maanta la barbar dhigo khasaarada ayaa aada u fara badan oo ardaydii iyo qofkii baba baba ku mashquulaayaba inuu mataqaanaa maskaxdiisa iso ou barto wax barto maba ku dadaalayo wuxuu ka jecel yahay inuu filimo iyo heese iyo riwaayada iyo tiktok iyo waxaas fiirsado waxbarashada waxaa la yidhahdaa qofka bini-aadmiga ah wuxuu ku talagalo ou akristo ou dhegeysto ou arko ou sameeyo isla barhaankaasna maskaxdiisa ku kaydsamo oo maskaxdiisa dego waxaa looga hortegi karaa annaga waxaa naga waxaa naga maqan hal tiir oo muhiima ayaa naga maqan halkaas tiir oo waxbarashadayna ka maqan waxawaaye waa imtixaanaadka si waxbarashada ay u hagaagto hal midda haddii la samayn karo way fiican tahay in imtixaanada naqliga ah oo macalimiinta qaadayaan ama dawladda ay qaadaysa ama federaalka uu qaadayo ama maamul goboleedka uu qaadayo in ay noqdaan kuwa ardayga aanu awood u helin inuu mobiyladaas gacanta ku dhigo islamar ahaantaasna islamar ahaantaasna internet aanu isticmaalin oo laga jaro
baraha bulshada labada qayb waa loo isticmaali karaa qayb wanaagsan waa loo isticmaali karaa qayb xun waa loo isticmaali karaa marka waalidiinta waxaan ka codsanayaa in ilmahooda qaybka wanaagsan ay micnaha ugu adkeeyaan si ay wax u bartaan inuu dhiirigeliyaan